adigu doolar dhiciiba hadda ma garanaysaa neefka xoolaha hadda qaali weeye waa qaali weeye oo qaali wuxuu ku yahay meeshii awalta uu ka ahaan jiray laba milyan iyo sideed boqol ama milyan iyo sagaal boqol ama laba laba milyan ama laba milyan iyo boqol meeshii ay ka ahayd hadda markii doolar ahaanta loo fiirsho aad baa waxaa ugu jira ma garanaysaa qaali ahaan ugu jira waa tahay macnaha ma ma- ma neefkii baa qaaliyoobay
neefkiina maya qeyba dhac baa ku samaysmay oo macnaha doolarkii markuu qeyba dhac ku samaystay neefkii wuxuu noqday ma garanaysaa qaali qaali saruu noqonaya muugta ilaa awalta doolarkaa qaali ahaayo qofku de wax garanayaahi doolarkii baa u kacsan oo neefku waa xoogaa maata dhexdhexaad buu iska ahaa muugta waa tahay xoolahaasoo laguma kala iibsado ee waxaa la yidhaahdo en e, e, dollar mise Cash.
cash baa lagu kala iibsadaa maya kaash baa lagu kala iibsadaa kaash baa lagu kala iibsadaa Eh, neefka ugu badan oo hadda qaaliga oo qaaliga laga yaabo dadka neefkaasi qaali weeye ordiga weyn waa adigu lix jirka iyo meelahaas adigu milyan laba milyan iyo laba boqol meelahaasu galaa Eh, sida adigu madashada la yidhaahdo ma garanaysa adigu reer magaalaaso madasho ma taqaanide Mhm.
adigu laba milyan bay gashaa meelahaas qaar waa milyan iyo sideed boqol adigu neefka xigaayo milyan sideed boqol neefka xigaayo oo kale milyan iyo lix boqol calaa adigu neefka xigaayo oo kale maaragtay milyan iyo toddoba boqol adigu milyan iyo shan boqol adigu waxaasuu ka dhexeeya waa tahay en marka qiimaha doolarka oo kaleeto laba milyan iyo laba boqol markuu e, neefkii maraya micnaha wuxuu ku dhowaanayaa ilaa siddeetan doolar buu ku dhow yahay neefkiiba halkii awelu ka ahaa konton konton ilaa lixdan do- ah ilaa shide- ilaa waxa weeye eh, toddobaatan iyo shan doolar adigu sideetan doolar adigu neefka labada milyan iyo labada boqol dee waa sideetan doolar buu iska muuqataaba waa tahay en dhinaca ahminka ee see yahay en heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad
iyo wahmigu sidiisaba intii maaragtay een, xagga ay noqotay magaranaysaa een, la- xoolaha laga soo ceshay oo ay maba socdeen wixiiba waxay noqdeen waa yaraadeen xoolihii een, hadda way yaryihiin marka een, iyadoo abaarihii iyo wixii lasoo maray iyo xaaladahaas oo dhan ay la yaraadeen bay misna een, aysan hadda dhoofin jarku uusa dhoofino waktiga hadda maaragtay ay soo gasho arafadoo kale iyo wixii lamida maahane Mhm.
haddee ahmi dhoofaayoo dhoofaa maba jiro laakiin wixii ahmiga loo gadan lahaaba dabaax ahaan loo gadanayaayo wax la nacayaa ma jiraan waxarta yartaa iyo rida weyn isku sibaa loo gataa inay qayba kala sarreeyaan maaha En, dhinaca qiimaha geela en, isagu see yahay e, markaad eegtid en, daabaxa haddaa ku bilowdid heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad
daadaxa hasha adigu hilibka leh iyo ratiga hilibka leh adigu sideed iyo toban milyan iyo labaatan milyan iyo de waa xooluhu isku hilib maahan muuqtaa iyagoo isku muuqaalaysa misna isku hilib ahayn waa tahay
Een, hasha een, gooshaayo hilibka adugu laba iyo labaatan milyan saddex iyo labaatan milyan afar iyo labaatan milyan ratiguna waa meeshaas oo kale weeye adigu sideed iyo toban milyan Een, hadba waxay ku xiran tahay haddii qofkii wata neefka oo hadduu ku dhidhiyana qaymo un baxaya hadduu hadda iska tuura islamarkiina qaymo un baxaya waa tahay laakiin adigu malaha een, maaragtay marka la yidhaahdo nin raga oo loo diro maaragtay iibyaqaana marka loo diro maraaxilkiisu adigu waa laba iyo toban milyan iyo laba iyo labaatan milyan iyo een, adigu labaatan milyan iyo meelahaasu ka dhexeeyaa neefka kaleoo hilibkaayoo dabaaxa ahi adigu sideed iyo bahalka muxuu sideed iyo toban adigu eh, lix iyo toban adigu afar iyo toban adigu laba iyo toban adigu shan iyo meelahaasaa ugu yar hasha aan hilibka badnayn ama lix ama toddoba waa tahay buurtinle iyo deegaanada ku dhow marka en, laga hadlayo dhoofka geela dhoofka ah en, awrta qurbaca ah iyo kuwa waaweyn labadaba heerarkooda kala duwan intay yihiin
adigu awrtaa kurbacda ahi haba meel weeye hadda waa aad bay qaymahooda u dhacsan yihiin Een, saddex saddex boqol oo dollar adigu waa afar boqol oo dollar adigu la- laba boqol iyo kon- saddex boqol iyo konton dollar qaar maxaa laba iyo bar la gadaa jiro oo kuwa ugu yaryar oo maaragtay laba jirka iyo saddex jirka iyo Ah, eh, laba boqol iyo konton
aa qaar baa ugu intaasaa ugu hooseysa adigu meelaha waa tahay en dhinaca dhaqaalka buurtinle wuxuu ka mid yahay en hawdka nugaal ee dhaqaalka inta badan la kala iibsan jiray ee xilliga kan dhaqaalku see yahay en hasha en ermaan hasha lamaan en waxyaabahaas marka dhinaca aad ka hadashid intee qiimahoodu yahay waa kala doynta dheer haddee hal wadata nerig murtac oo hadda dhashay adigu hadda waa ku qaali waxa hadda qaaliya xoolahaasa hadda jira ugu qaalisan Een, hasha adigu kun iyo toddoba boqol kun iyo sideed boqol kun iyo maaragtay adigu shan boqol kun iyo afar boqol hadda hasha laba ceeday ku xiran tahay iyo caanaheeda ma garanaysaayo caanahana dee waa meel weeye ilmihii yarka ahaana meel weeye hashiina meel weeye saddex bendi bay u gadmaysaa muu waa tahay
marka saddexdaa qaab bay u baxdaa caanihii oo Irma- meel irmaanka ka waran irmaanka
irmaanka waa iyo hasha irmaaneyd weeye hashaasaa geela ugu qaalisan ma garanaysaa hashaasaa geela ugu qaalisan rimaygana rimayga Adu- imayu adigu qaar ba islmis waa meel waxay ku xisaabtamaan haba sanada hashi siday ugu soo dhow yahay moogtahay ilaa labiiyo toban buu geelu qaadaa hasha haba rimageegu si uu soo dhow yahay bay ku xisaabtamaan hasha hadda rintay oo qaalintahay oo adigu shan jirka meelahaas oo hadda rintay adigu lix boqol iyo toddoba boqol iyo waa la kala siistaa hasha adigu maaragtay markii bilisooranka hadda marka da la yidhaahdo oo maaragtay gugu uu soo dhow yahay oo hashii ay soo bila dhaweysato laba bilood iyo waxu harsan yihiinna adigu kun iyo saddex boqol iyo kun iyo afar boqol iyo kun iyo shan boqol intaba waa la gadaa